imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee cibraaniyada wadaad sare oo kasta oo dadka laga dhex bixiyo waxaa dadka loogu doortaa waxyaalaha ilaah ku saabsan inuu hadiyado iyo allabaryaba u bixiyo dembiyada aawadood isagu waa u naxariisan karaa kuwaan aqoonta lahayn iyo kuwa qaldan maxaa yeelay isaga qudhiisuba wuu itaal daran yahay oo sidaas daraaddeed waa inuu qudhiisa wax uga bixiyo dembiyada aawadood siduu dadka wax ugu bixiyo oo kale ninna murwadda iskama qaato laakiin waa kii ilaah ugu yeedho siduu haaruun ugu yeedhay sidaas oo kale masiixu isma ammaanin inuu noqdo wadaad sare laakiin waxaa doortay kan ku yidhi adigu waxaad tahay wiilkayga maantaan ku dhalay meel kalena wuxuu ku yidhi adigu weligaaba wadaad baad tahay sidii derajadii malkisadakh masiixu maalmihii jidhkiisa wuxuu tukasho iyo baryooyin qaylo dheer iyo ilmo ugu bixiyey kan kara inuu isaga dhimasho ka badbaadiyo waana loo maqlay cibaadadiisa inkastoo wiil ahaa weliba wuxuu addeecid ku bartay waxyaalihii uu ku xanuunsaday oo goortuu kaamil noqday wuxuu kuwa isaga addeeca oo dhan u noqday sababta badbaadada weligeed ah oo ilaah baa isaga wuxuu ku magacaabay wadaad sare sidii derajadii malkisadakh masiixiyuuntu waa inay xagga hadalka ilaah hore u maraan waxaannu haysannaa waxyaalo badan oo aannu kan kaga hadalno laakiin waa fasir adag yahay dhegculayskiinna aawadiis wakhtigii aad macallimo noqon lahaydeen ayaad haddana u baahan tihiin in laydiin baro waxyaalaha ugu horreeya ee hadallada ilaah oo waxaad noqoteen sidii kuwa caano u baahan ee aan cunto adag u baahnayn waayo mid kasta oo ay cuntadiisu caano tahay aqoon uma laha hadalka xaqnimada waayo waa ilmo yar laakiin cuntada adag waxaa leh dadka waaweyn oo ah kuwa ku isticmaalidda kaskooda ku kala garta wanaagga iyo xumaanta